gobolka tigray ee dalka ethoobiya malaayiin qof oo ku dhaqan gobolkaasi dalka ethoobiya ayaa aada ugu baahan gargaar cunno ah iyadoo magaalada maqale oo ah xarunta gobolkaasi qoysaska barakacay waxay sheegeen inay maalmaha qaar aysan haysan wax ay cunaan sida ay wariyaha v o e da hither mardok uga soo waramaysa magaalada maqale gaajadan ayaa ah mid ku timid dhibaatooyinka sii kordhaya ee ka dhashay isku dhacyada gobolka jamaal axmed cismaan ayaa noo soo koobaya dhismahan iskuulka wuxuu hadda ka mid yahay in ka badan labaatan xero oo ay ku nool yihiin qoysas barakacyaal ah oo ku dhaqan magaalada makale ee xarunta gobolka tigray ee dalka itoobiya in ka badan siddeetan qof ayaa seexda gudaha fasal kasta qoysaska ayaa sheegaya qof walba wuxuu haya sheeko naxdin leh oo ku saabsan sida ay halkan ku yimaadeen zuvan roma waxay ka mid tahay barakacyaasha halkan soo gaaray
waxaan ku sugnaa suuqa maalin sabti ah markii ay si lama filaan ah taangiyadu u soo galeen dagaalkiina uu bilaabmay waxaan ku orday gurigayga walaashayna waxay samaynaysay bun ama qaxwe waxaan ku idhi waa inaan orodnaa waxaan aragnay guryo gubanaya waxaanan maqlaynay bambooyin barnaamijka cunnada adduunka ayaa sheegaya in ka badan shan milyan oo qof oo ku dhaqan gobolka tigrey oo sagaashan boqolkiiba dadka gobolka ay u baahan yihiin gargaar cunno oo deg deg ah laakiin xitaa halkan makale halkaasoo gargaar laga heli karayo dadku ay gaajoonayaan xili la joogo gelinka dambe xeradan qosas badan ayaa sheegaya inaysan weli waxba cunin taasina ma ahan wax cusub hogaamiyaasha deegaanka ee qoysaska soo barakacay waxa ay sheegayaan dadka halkan degan wax walba waa ay ku yaryihiin geezu tadhese waa mid ka mid a hogaamiyaasha deegaanka waxaan la kulannaa dhibaatooyin badan ma haysanno cunto nagu filan hoy qalabka hurdada iyo dharka dagaalkii ka hor waxaan quudin jirnay carruurteena saddex jeer maalinkii laakiin hadda ma awoodno colaadda ka taagan gobolka tigrey ayaa bilaabatay bishii nofembar ee sanadkii hore markii ciidamo ka socda dowladda etoobiya loo diray gobolkaasi si ay u burburiyaan xogaga jabhadda xureynta dadka tigrey ee t p l f hadda qiyaastii laba milyan oo qof ayaa lagu qasbay inay ka barakacaan guryahooda kubnaan qof ayaa la dilay qaar badan oo ka mid ah sida wiilka zufhan oo koiyo toban jira ayaa dhaawacmay zufhan waxay sheegaysaa in wiilkeedu gacanta ka dhaawacmay xilli ay colaada ka baxsanayeen waxaana ay ku qaadatay bulooyin inay gaaraan magaalada makale si loogu soo daweeyo
waxaanu u tagnay dhakhtarka shalay wuxuu yidhi xaggee jirtay wuxuu u baahnaa qaliin laakiin hadda waad soo daahday waxaa xirada ku jira carruur waalidkooda aan la socon iyo waalidiin aan carruurtooda la socon kuwaas oo ku waayay qalalaasaha sida ay zubhaan sheegayso inkastoo wiilkeeda uusan weligiis gacantiisa si buuxda u adeegsan doonin haddana waxaa jira hooyooyin kale oo badan oo carruurtooda ku waayay colaadaas
mahadsanid jamaal axmed cismaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay